album. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee filimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labada bisha abril ee sanadka ka afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a maamulka ama dowladda somalilan iyo qaybaha bulshada oo ku guulaystay saaka inay demiyaan dab xoog leh oo ka kacay suuqa weyn ee magaalada hargeysa faahfaahin ka soo baxaysa khasaaraha dabkaasi ayaad ku dhagaysan doontaan waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee ka dhaca deegaanada galmudug
tacadiga haweenka ee ku dhaca xaquuq insaanka ku dhaca aad u tiro badan yahay hadduu yahay kufsi hadduu yahay faqooq hadduu yahay dil hadduu yahay iskuday kufsi hadduu yahay yani midabta koor lagu sameynaya dadkan deegaanka u dhalin
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah siddeediy labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen hanti fara badanna ay ku basbeeshay dibkii xoogga lahaa ee xalay ka kacay suuqa weyn ee waaheyn ee bartamaha magaalada hargeysa dadka ku dhaawacmay dabkaasi ayaa sagaal ka mid ah ay dumar yihiin waxaana saraakiisha caafimaadku ay xaqiijiyeen in dadkii dhaawacma ay ka baxeen cisbitaalka marka laga reebo siddeed ruux oo weli lagu dabiibayo ciidamada kala duwan ee somalilan iyo qeybaha bulshada ku nool magaalada hargeysa ayaa maanta ku guulaystay deminta debkii masiibada ku noqday ee xalay ka kacay suuqa ugu weyn magaalada hargeysa dabka ayaa gebi ahaanba baabiiyey suuqaasi iyo hantidii taalayba iyadoo ciidamada debdemiska ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ay ka qeyb qaateen gurmadkii lagu damiyey dabkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inay xukuumaddiisa si deg deg ah u taageerayso oo ay sii daysay lacag dhan hal milyan oo dollar iyadoo guddi uu madaxweynaha howshan u xilsaaray uu guddoomiye uga dhigay wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh cabdirasaaq albaani suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa ayaa ka koobnaa qeybaha kala duwan ee ganacsiga sida suuqa dharka baqaarada qudaarta hilibka dukaamada qalabka ay haweenka isku qurxiyaan qalabka elektroniga iyadoo aanu suuqa lahayn waddooyin fara badan oo looga gurmado taasoo sababtay in khasaarihii dabka uu sii baaho wixii waraca kusoo kordha khasaaraha iyo weliba xaaladda suuqa magaalada hargeysa waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaheena soo socda guddiga doorashada heer federaal ee fiid ee soomaaliya ayaa sabtida maanta bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada ee xubnaha baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya waxaana xildhibaankii ugu horreeyey ee qaatay shahaadada uu noqday maxamed cali cumar caananuug sida uu goordhoweed shaaciyey guddiga guddiga doorashada ayaa shalay ku dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyaga oo xildhibaanada ugu baaqay inay qaataan shahaadada si loo dhammaystiro jadwalka doorashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo dhoweeyey shaacinta liiska xildhibaanada isaga oo guddiga doorashada federaalka ku adkeeyey inay ku taagnaadaan hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada oo ku eg afar iyo tobanka bishan abril si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah sida uu yiri war qoraal ah oo uu soo saaray kuraasta ilaa soddon xildhibaan ayaa weli ka dhiman dhammaystirka golaha shacabka kuwaasoo ay ku jiraan kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay garbaharey ee gobolka gado oo weli muran xoogan uu ka taagan yahay dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa toddobaadkan gaalkacyo kusoo diyaariyey wariyaha v o eda ee magaaladaasi cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa toddobaadkan barnaamijka hadduu eeba idmo waxaa marti iigu ah hadduu eeba idmana igala qaybgeli doona isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug yurub cabdulqaadir sheekh cali waxaa sidoo kale barnaamijka marti iigu ah hadduu eeba idmana igala qaybgeli doonta abshira cali geedi madaxa ka hortaga tacadiyada iyo xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka gobolka mudug waa dhownaha waa dhownaha cabdiwaxid aada u mahadsantahay aada mahadsan tihiin aan ku hormaro isduwaha wasaaradda haweenka gobolka ee yurub v o a kusoo dhawo marka xigtaa bal si guud dadku si ay wax badan kaga fahmaadaan bal xaaladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan dhinaca haweenka iyo tacadiyada iyo marxaladaha ay la kulmaan oo wasaaradda haweenka gobolka mudug ay diiwaan gelisay bilihii ugu dambeeyey iyo muddooyinkii ugu dambeeyeyba
bismillaah dhammaan bahda v o a aadaa u mahadsantihiin haddii aan usoo laabto cabdiwaaxidow tacadiyada loo geysto haweenka gobolka mudug ku nool waa mid aada u fara badan gobolka mudugna wuu ballaaran yahay oo waa deegaan aada u baaxad weyn baahidiisana deegaan lasoo koobi karo ma ahan tacadiguna wuu fara badan yahay oo qaybo badan buu iskugu jiraa marka tacadi fara badan ayaa haweenka ku dhaca iyo caruurta iyo dadyow badan oo iyaga laftirkoodu masaakiin ah ama dhibanayaal ah marka wax dee kow iyo laba la dhihi kara ma aha
maxaa ilaa iyo hadda diiwaan geliseen oo tacadi ah oo gobolka ka dhacay ama aada ka hortagteen
waa dhowahay v o a waa idin salaamay ka wasaarad ahaan tacadiga haweenka ee ku dhaca xaquuq insaanka ku dhaca aada u tiro badan yahay hadduu yahay kufsi hadduu yahay faqooq hadduu yahay dil hadduu yahay isku day kufi kufsi hadduu yahay yacni midabta koor lagu sameynayo dadkan deegaanka u dhalin marka midka ugu badan oo wasaaradda focuska ay saarto waa kufsiga kufsigana sanadka ugu dambeeyey oo hadda ilaa sanadkii dambe dhammaadkiis dabayaaqadiisa ilaa sanadkan wax yacni oo restoration oo maanta haddaan bilaadanka usoo bandhigo ee qaadan karaan ma ahan ugu yaraan waa konton iyo wax ka badan oo haween oo kufsi loo geysta oo iskugu jira caruur oo jinsiga kale ah rag iyo dumar kale ah yaniiniis ah iyo haween waaweyn iyo dad maxaa la dhahaa curyaamiina oo kufsiga laftirkooda loo geystay marka aad ayuu u tiro badan yahay kufsiga loo geystay abaf konton wax ka badan waay
maxay wasaaraddu ka qabatay
wasaaradda haweenka iyo xuquuqa isaanka wax badan ayay ka qabatay qofka marka dhibanaha dhibka loo geysto way la xiriirtaa asagase waxay u sameysaa in yacni isbitaal ay geyso qofkii la taliso gargaarkiisa deg dega kowsi daawooyinkiisa inuu qaato meel intay ka gurigooda kale intay ka kaxayso wasaaradda waxay leedahay meel safe house ah oo qofkaasi ilaa iyo dhowr bar uu joogayo cuntadiisa lagu siinayo daawadiisa lagu siinayo lagu soo baxnaaninayo la talin loogu sameynayo kadibna hay-aday la xiriirisaa qofkaas hadduu waxbarasho diyaar u yahay skiiliska la siiyaa harqaanko kaleatoo baraa cunto karintaa la baraa adugu qofkii wuxuu raalli ku yahay markaas loo samey laase kow gargaar deg degay u samaysaa wasaaradda haweenka xuquuqisaanka galmudug aadaa mahadsantaa abshira yurub waxaa jira tacadiyo haweenka inta badan ay la kulmaan markay noqoto in qaarkood xuquuqahoodii aasaasiga ahaa lagu tunto lagu tacadiyo marka isudui wasaaradda haweenka tahay maxaa ilaa iyo hadda tacadiya xuquuqda aadanaha ah oo haweenka loo geystay oo aad qabateen ama aad ka daba tagteen ama hay-adaha cadaaladda aada horgeyseen
aadaa u mahadsan tahay cabdiwaaxid haweenka marka la yiraahdo waxa weeyaan dhibaatooyin badan baa ku dhaca tacadiguna wuu fara badan yaho waa wax baaxad weyn markii ereyga tacadi la yiraahdo waxyaabaha hadda ugu badan oo lala kulmaa waxay tahay deegaanka waxaa ku nool dad badan oo kasoo hayaamay deegaanada ay u dhasheen ama ay deegaanka u ahaayeen oo aan residanti ahayn dadkaasoo kaleeto waxay u badan yihiin dad xoogsato ah oo muruqmaal ahoo xoogooda maala waxaad arkaysaa ilmo yaryar oo teenager ah oo yacni da- yar ah oo lagu shaqaysanayo oo la leeyahay cunugani wuu soo shaqaysanayaa xuquuqda aadanahana aysan yacni sax ku ahayn qof aan qaangaar ahayn ama aqligiisu kaamil ahayn inuu yacni lagu shaqaysto ama uu shaqooyin soo qabto sometimes shaqooyinka ay qabanayaan ay tahay mid uusan u baryeeri karin oo uusan u birdhigi karinoo ay tahay sidoo kaleeto dhibaatada kaleeto haysato waxay kamid tahay dadkaasi inaysan waxba barin oo waxbarasho la-aan ay yihiin marka aa wareysatid ama ka wasaarad ahaan aan booqano waxay ku leeyihiin annaga saqiirka iyaga iyo kabiirka iyagu waa dad waxaan nahay xoogsata ah wixii caawa ay cuni lahaayeen raadsada saas darteed uma qaybsami karayno inay ilmihii waxbartaan iskuol aan geyno mana ka bixi karayno inaan waxbarasho iska bixino oo ilmaha yagii sometimes waxaad arkaysaa ilmo yaroo laga soo hayaameeyey deegaanaan aada u fog oo deegaan kale loo wado marka wasaaradda waxyaabaha ay qabataa ka mid ah ilmaha lasoo xaday oo kale ilmaha soo lumay oo kale deegaanadoodii laga keenay si dadkoodii loogu raadiyo ilaa dadkoodii looga helahayana aan gacanta ku hayno ilmaha marka markaa warsateed waxay ku leeyihiin ciidan ahaan baa la iisoo kaxaystay cunug yaroo sideed jir ama sagaal jir oo deegaan hebel baa la ii wadaa oo familkaygii baa laiga soo kaxaysto waxaan rabaa bishii lacag yaroo familkaas aan ugu shaqeeyay in ciddayda loo diro marka waxyaabaha deegaanka ka jira wax la koobi kara maahan ama dhibaatada haysataa haweenka iyo caruurta
ma jiraan ilaa iyo hadda kiisas hay-adaha garsoorka iyo laamaha amniga aada horgeyseen oo gacanta lagu haya ama wax laga qabtay kiisas badanoo waxaa jira magaaladan aan joogno ama gobolkan mudug ka dhacay oo kufsi ah oo loo geystay weliba kufsi wadareed baa ku jira xataa oo dad aada u badan ay geysteen oo haween badan loo geystay laabaha amnigu horta aada bay u mahadsan yihiin qofkii falal dembiyeedka geysta way nala shaqeeyaan way soo qabtaan waxaa jirta in la gudbiyo oo loo gudbiyo maxkamadda ama garsoorka markii loo gudbiyo maxkamadda laftirkeedu way mahadsantaho way shaqeysaa laakiin deegaanka culture ah waxaa ka jira weli dhaqan wax la yiraahdo oo qabiilkiibii qabiilkiibaa isu soo raacaya qabaligii qofkii dhammaa oo noloshiisa lagu cayaaray oo maskaxdiisa lagu ciyaaray ma la fiirinaya waxaa la fiirinaya hab qabaligo waxaa la leeyahay dee weligeed baa gabdha layska kufsan jiray ree hebel ree hebel baa nahay waanu ku xaalaynaa marka taasi waxay tegayaan iyagoo heshiis ahay waxay tegayaan stationkii oo kaleeto waxay leeyihin labadan qabiile way soo heshiiyeen arrintaana way ka heshiiyeen saas darteed waxaanu doonaynaa inagoo familkii gabadha ah in qofkan dhibaatadan geystay oo dhibanaha dhibaateeyey in la fasaxo taas ayaa waxay dhacaysaa qofkii marka maskiinka ahaa oo dhibaatada loo geystaba inuu fursadda ka baxo ama booska ka baxa laamaha amniguna aysan waxba ka qaban karaynin mana jiro xeer hadda caalamiyahoo weli inta laga soo saaray la leeyahay galmudug cinqaabtaasuu qofkaasi marayaa mana jirto kiis kufsi ah ama tacadi ah oo mudug ka dhacay oo weli qof loo maxkamadeeyey welina maana arag habka qabaligaabaa lagu xaliyaa waana hab dhibaato badan ku haya haweenka iyo caruurta iyo dadka dhibanaha ahoo markasta dhibaatada loo geysto hal mo ma loo heli karaa marka nidaamkaas qabaliga ah qofka inta la dhibaateeyo habkii qabaliga haddana xal looga gaarayo xalkeeda in la helaa way fududahay waxaa xal looga heli karaa nidaamka dawliga ah shuruuc badanoo hadda waxaa jirta la rabo in la horkeeno baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee galmudug oo wasaaraddu ay diyaarisay oo looga doodahaya arrimahaas tacadiga ah haweenka ku dhaca hadduu yahay gudniinka fircooniga ah iyo hadduu yahay kufsiga iyo dhibaatadan loo geysanayo sidii ay cadaalad u heli lahaayeen ama maxkamaddu u xukumi lahayd qofkii dhibaato u geysta qof dhibana ah oo masaakiin ah loogana gudbi lahaa habkan qabaliga waan rajaynaynaa maalin maalmaha ka mid ah arrintaas in laga gudbo odayaasha laftirkoodu dhib bay ku taho markaa wareysatay waxay ku leeyihiin annaga waxaan maba aana galneene waa wax iska soo jireenoo waana lala soo raadsanaya laakiin doorka dowladdu ay leedahay haddii lasoo saari lahaa oo wax awood dowladeedda oo breshar oo xoog badan la saari lahaa ama dowladdu ay kasoo saari lahay go-aamo cadcad inagu kaali noogama banaanaateeno sharciga halala tigstaan dhihlan laakiin haddii waxay kuleeyihin uusan jirin nin xeer ka qoran weli waxaa annaga dhibaato nagu haya kuleeyihin inaan dhaqankii nidaamkii dhaqanka aan wax ku seexalino si dadka iyo qabiilkii bulshada u kala badbaadaan aada maadsantaha yurub abshiro dadka ugu badan ee tacadiyada la kulma ama xuquuqahooda la duudsiiyo waxaa ka mid a dadka danyarta ah gaar ahaan weliba dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ah ma tagtaan kaamamka barakacayaasha weliba gaalkacyo aad bay kaga fog yihiin maxaase kasoo diiwaangelisaan markay noqoto tacadiyada xuquuqda aadanaha
waan tagnaa kaamamka laakiinse sanadihii u dambeeyey tacdigu kaamamka waa ku yaryahay bcause wacyigelin badan oo tiro badan bay kaamamku haystaan waxay kaletoo haystaan yani qofka marka kufsigu ku dhaco in meel daawo ay geystaan hadda dhankii wuxuu u rogmaday baadiyaha oo ilaayo wixii kasoo hobyo ilaayo afar waaqo ilaayo budbud aduu mudug oo dhan ayuu tacadiga dhankaas u badan yahay mana gaarin wacyigelin mana gaarin maxaa la dhahaa daawo mana gaarinin wax qofka markuu tacadiga ku dhaco la talin ah mi- midna maysa gaarin marka anaga ka wasaar ahaan waxaan la xiriirnaa gudoomiyaasha xaafadaha een, tuulo deegaanadaasaan la xiriirnaa waan u sheegnaa hadduu kufsi dhaco in noo soo sheegaan een, annagaa gaari u dirna qofkii soo qaadna hadday noo saamaxi weysaan inaan gaari u dirnana isla markaasaan gaari daawada u saarnaa een, isbitaalka meeshaas joogaan la xiriirnaa waxaan idhahnaa qofkaasi daawee hadduu daawadu yani kiiskiisu culus yahayna gaari noo soo saar laakiin si emergency kow daawada siibaan idhahnaa markaasuu qofka saasuu daawo ku helaa Een, annagana markaa xoogga saarnaa saad een, wixii ka baxsan magaalada oo kaleeto in aan sidii qofkii bani-aadanka markuu dhib ugu dhaco kaleeto qofkaas uu u helo een, toddobaatii labada sac u horeyso suu daawadiis u helo baa annaguna focuska saarnaa kadibna qofkaasi si turuusan baan baanoola xiriirnaa kaamamka kaleeto waan tagnaa een, dhibaatada kaamamka kow haysata waxaa weeye een, waa dad masaakiina een, dhuxul ma haystaan gaas ma haystaan marka waxay doonaan qoryo bay doonaan xaabayd banaanka u doontaan xaabo markay u doontaan waxay isku raacaan si kolonkolonyaa isku raacaan markaasaa lasoo dhibaateeyaa marka laakiinse waa dad fowjignoon oo markay qof arkaan oo kaleto soo yaaca laas badanaa waxaa loo geystaa jirdil baa loo geystaa markaasay noo soo sheegaan kadib baan aadnaa wixii hadday yacni dhib weyn ay tahay oo kaleeto saldhigaan geynaa saldhigaan la xiriirina hadday dhib yar ay tahay oo kaleeto uusa qofka ku qanacsanayna in uusa saldhig min aadan isbitaalkaan geynaa markaasaa kadib daawadiisa wixiisa lasoo siiyaa
abshir aada mahadsantahay waxaa jira eh, markay noqoto eh, tacadiyada haweenka iyo eh, kufsiga marka ay noqoto eh, deegaanada qaarkood miyiga ah waxaa ka dhaca kufsi haddana magaalada lama soo gaarsiiyo kufsiyada caynka ama tacadiyada caynka ah ee la kulmaan haweenka iyo dadka dhibanayaasha ah maxaad xal uga gaartaan maxayse wasaaraddu tallaabo ah ay ka qaadaa qofkii geystay falka caynkaas een waa run oo horta miyigu baraarug ma qabaan waxay u haystaan qofkii markuu kufsiga ku dhaco in la qariyo oo kaleeto waxay isku dayaan qofkaasi inaan la ogaan een laakiinse ma saamaxdo waa meel yar waa meel yacni dadka jooga badanaa iska warqabaan marka marka kufsi dhaco kaleeto een waxaa arkaysaa kufsi shan beri lix beri dhacay oo mar ka dambeysa guddoomihii loo soo sheegahay laleeyahay ciddaas shalay gabar baa laga kufsaday ama reebaadiyahaas shalay reer guuragaas gabadhaas shalay waa gabar laga kufsaday S- marka guddoomiyaana soo waca markuuna soo waco barnaamijku noo sheegaa familkii baan wacna waa inkarayaan marka wax kule bataatan wax koosiya oo gabadha yadaad ku dhacay midna ma jirto waa isku dayeysaan waxaa leedahay gabadha ama dhibkaas dee ku dhacay waxaas ee daawo ma la siiyan waaba la inkaraya marka marka wacyigelintii inuu waxaan baa meesha ka maqan inuu qofkaan waxaan ku dhici karo een wax u qornaa ee tahay een markuu qofkan ku dhacayna uu la kulmayo dhibaatadii kufsiga dhibaato ka dar uu la kulmayo inuu qofkii cudurka qaday inay gabadha uur qaado inuu qofku cuduro tiro badan qabo kaleeto marka familkii uma jeedaan ceebtay ka baqayaan maahan uma jeedaan dhibaatada iyo sida afag- afagtada uu keenaayo iyo wax ma aragti socotada haddii uur qaadoo kaleeto weligeed ma ka harayso marka waxyigelin bayse haysan ee, baadiyuhu kaleeto een baadiyuhu wuxuu la mid yahay magaalada weliba waaba kasii liitaa bcause magaalada baaba qofka intii la qabto boolisku qabto saldhig geeyaa laakiinse baadiyaha saldhigna lama geeyo een lalamana hadli karo een waana meel ay ka jirto yacni baadiyaha dhexdooda wax qabaa'il iyo wax een- een xeerar ay ka jirto qofka isagoo kiiska geystay xitaa hadday ku caddaato uu kiis cad yahay ninkii banaanka jooga oo odayaal dhaqmeydkii ka- bay bay halgalhayaan laasbaadiya magaalka xoogaa wuu ka duwan yahay qofkiioo xiran ahaa xoogaa wax- shay la dareensiiyey qofkiioo xiran ba oday dhaqmeedka wuxuu galay xal marka baadiya wacyigii baa ku yar odayaashii wacyiga haysan booliis la-aan meesha ka jirta een maxaa la yirahdaa qofkii iyo familkii kufsiga ku dhaco kaleto yacni aan qofkii daawo u raadinayn dhibaatadaas oo bay bay uga duwan tahay magaalada Eh, waxaa jira dadka qaar waxay qabaan dhaliil ah in gabdhaha laftirkooda ay qeyb ka yihiin falalka kufsiyada markay noqoto in xilli aan habboonayn ay socdaan eh, meelo aan habboonayn laftirkooda ay tagaayaan marka dad baa duraya in gabdhuhu laftirkooda ay qeyb ka yihiin ama ay fududeeyaan kufsiga marka bal arrintaa ka hor may taas been weeye een afartan sano ama shantan sano horta qof waxaa la kufsado kufsi ugu badan yahin waa waayeel iyo gabar baadiye joogto ar raacanaysa iyo ilmo caruura guri jooga gabadha iyada usoo bareerto magaalka aada oo yacni nolosheeda usoo bareerta wixii ku dhaca iyada wixda waaba qarsataa yacni ma ahanba wax banaanka u yimaada laas badanaaba hadda shantan sano lixdan sano wuxuu kufsigu ku badan yahay waa ilmiga ilmaha yaryarka ah oo guryaha jooga eh, markii is- dugsi loo diroo kaleeto markii adeeg loo diro ama mal- familka dhexdiisa oo kale dhex dhaco iyo gabadha baadiyaha jirto oo kaleeto een, uu cid intay guurto oo kaleeto dad family eh, reer guura wuxuu guuraya meel kale uu is tagaya dadkii wuxuu u tagay marka biico kaleeto uu is aqoonin badanaa marka marka abaarahaas dhacaan oo kaleeto dhibaatooyinkaas dhacaan oo kaleeto qalqalkaas wadanku soo- kusoo dhaco oo kaleeto ba- buu kufsigu yimaado maahane gabaari kufsi ma sababto mida kale gabdhaha isqaaqaabiyo or orda maba la kufsadaba waa naga iskood u feegjoogno laakiinse ilmahaas yaryarka ah oo dhibaataysan iyo islaamaha waaweyn oo xiliyada maaragtay oo alisey oo kaleeto socda oo quturyoomka raadsada oo kaleeto ilmaha baadiyahaas jira badanaa kufsi kuwaasuu ku dhacaa maxaa xal looga gaari karaa kufsiyada marka soo laalaabta ama tacadiyada ku dhaca haweenka een waxaa xal looga gaari karaa een horta ilaahay subxaana watacaala dhibaatadan markay dhacdo kitaab u soo saar xalkeeda ilaahay baa sheegay haddii xalka ilaahay waddada uu sheega uu la maro horta xalka markaasuu afjarmaya because ilaahay subxana watacala uu yihi qofkan isagaa samaystay dhibaatada markii loo geysto wadanku hadduu maxkamad leeyahay ama dowlad leeyahay haddii ilaahay wuxuu subxaana watacaala faray qofkaas lagu farsiin lahaa hadduu qofkaan nin- naagtaani ninkaan nin- hadduu naag soo guursadana sharciga islaamka la marsiin lahaa hadduu soo guursadana sharci ilahay qora la marsiin lahaa horta bataatanba way soo afjarmi lahaayeen kufsi oo dhan een, dowladdana een, xeerarkii wadamadu ay ku heshiiyo ku heshiiyeen oo kaleto ayay ka gaabisay haddii dowladdu intay samayso xeer lagu heshiiyo oda dhaqmeedka banaanka laga dhigo la yihahdo kifsigan kuf- ama kufsi ba ahaa banaanka ka tahay maxkamadda loo soo ogeysiiyo booliiska loo soo ogeysiiyo odayga waa wax ugu sahlan oo yacni qaadan kara amarka laakiinse hadday een, dowladdii nidaam institution inaysan u samayn dadka dembigiina uu dhacay marka waxay waxay u bannaan tahay weli oday dhaqmeed ba u bannaan tahay boosku bannaan baa weli bannaan laakiin kaalinta dowladda hadday soo buuxsanto oo weliba sharciga islaamka ilaahay u qoray loo jideeya lagu lagu fuliyo bataatanba wax kufsi ah iyo wax tacaddi ah oo dhibano ku dhaco dhan way soo afjarbi lahaayeen aad baa maadsantaha yurub waxaad ka dhawaajisay in wasaaradda haweenku ay diyaarisay sharciyad iyo shuruuciyo ee, ku aadan sidii ee, xuquuqda aadanaha loo dhowri lahaa ee, tacdiyada haweenkana ee, ee, looga hortegi lahaa haddii sharciyada baarlamaanka la horgeeyo la meel mariyo yay tahay cidda iskale mas-uuliyadda meel marinta sharciyadaas iyo ku dhowridda dadka gala falalka ee, ee, lidiga ku ah aadanaha
Een, bismillaah Een, haddii la meel mariyo sharciga oo hanaanka dawliga ah inta la marsiiyo een, la saxiixo oo uu meel maro waxay xaq u tahay inay dhowraan waalaamaha amniga iyo cadaaladda iyo garsoorka ayay xaq u tahay Een, waa un doorka waxaan dhigi karnaa dowladda ciddii ay qusayso ayay sharci ku tahay inay ilaaliyaan oo dhowraan
adamasta ugu dambayn gabagabadii barnaamijka madashaan soo gaarnay ee gaalkacyo qaybaha gobolka mudug si guud marka loo fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyey waxa tacadi ah oo ka dhacay oo aad og tihiin oo aad leedihiin kow laba saddex ayaa ka dhacay si guud haddaad iigu sheegtaan tacadiga magaaladan ka dhaca sidii hore lagugu sheegaba horta wax faraa ma lahan oo lama tirin karo tirkoobna ma lahan Een, ka wasaarad ahaan anaga tirkoobkiisa oo haysanaayo list buu leeyahay Een, laakiin baahintiisa dee waxa weeyaan maantay meelo badan oo laga baahiyaana way jiraan ka hadalkiisa iyo heerka uu maraya mudug waxaan isdhihi karaa soomaaliya Een, haddaanan kaalinta koowaad hadda mudug aysan ka ahayn kaalinta labaad bay ka tahay tacadiyada marka aan aragno Een, marka waa wax aada u fara badan oo tirakoobkiisuna uusan wax lasoo koobi karaahin ama sheeg sheeg u baahan uusan ahayn laakiin uu u baahan yahay in wax laga qabto keliya een, haddii qofkan dulman dulmigiisa isagoo loo jeedo qofkii dulmiyey garab lagu siiyo caro ilaahay baa nooga dhalanaysaa marka odayaal dhaqameedka waxaan si gooni uga codsan lahayn in hadduu qof ayaga dhankooda ka socdo dhibaato geysto inaysan yacni garab aysan ku siinin muhiimaddu xitaa haddii oday dhaqameed haa inuu cadaad helo xitaa hadda wax yar waxaa la gaari qof baa qof kufsanaa markuu qofkii qof kufsado waa laga heshiinayaa saddex bir kadib baa lasii deynayaa familkii wiilka wax kufsaday dhalay kubaysa fakerin qofkan dembiga inuu geysto waa ogyihiin haddii xitaa toddoba bilood sideed bilood sanad cadaadis ay ku qabsiin lahaayeen ay siin lahaayeen qofkaas waxaa laga yaabaa in uusan waxba kufsan ama qof yaqaano uu yidhahdo hur hebel intaasoo san uu xirnaa ama intaasoo bilood buu xirnaa Een, inaan lagu dhiirin xitaa haddii la xiro saaxiibadiis iyo familkiisa iyo ehelkiisa waxay ku dhiireen ka baqi lahaayeen kufsiga laakiinse kan ugu badan kufsiga markuu dhaco kan ugu badan saddex bir afar bir shan bir u xirnaa kadib waaba la raa- isaga waa la raaligeliya la yirahdaa dembi maada gelin raali noqo la yirahdaa marka wax cadaalada oo weli caasho wixii ka dambeeya gobolka mudug ka dhacay ama qaasatan gaalkacay ka dhacay ma jirto aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen yurub cabdulqaadir ishe cali isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa ka hortaga tacadiyada haweenka loo geysto iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug abshir cali geedi waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o a da toddobaadkan barnaamijka anigoo cabdiwaaxid ayaa idinla socodsiinayey intaynu mar kale dib ugu kulmi doono waa aniga iyo asxaabtii barnaamijka igala qayb gasho oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aadii u mahadsan yahay cabdiwaaxid oo nala socodsiinayay madasha dhalinyarada gaalkacyo ayuuna kusoo diyaariyey markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha toddobaad laga nastay horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ciyaartooydan ay u jihaysteen gudashada waajibaadka xulalkooda qaran ayaa maanta waxaa dib u furmaya horyaalada qaaradda yurub horyaalada waaweyn ee maanta furmayana waxaa ka mid a horyaalka premier leaga oo kulamo dhowra oo ka tirsan maanta la ciyaari doono sidoo kale waxaa dib u furmay horyaalka laliiga ee dalka sbein oo isagana kooxo dhowra ay ciyaari doonaan iyo horyaalka seraaga dhammaan horyaalada kale ee faransiiska jerman holland iyo qeybaha kale ee yurub ayaana dib u furmay maanta oo sabti ah iyadoo shalayna la sameeyey isku aadka koobka adduunka ee bisha novembar dhammaadkeeda ka bilaaban doona dalka qatar waa markii ugu horeysay ee dalka qatarna ay koobka adduunka martigeliyaan markana dhinacii kaalmihii nebi ammaanka ramadaanka aan soo qabto codka baxsan ee xaliimo khaliif magool codkaasi baxsan ee xaliimo khaliif magool ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo